ra-iisul wasaaraha soomaaliya brofeor cabdiweli maxamed cali ayaa waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in la ansixin doono dastuurka cusub oo ay nuqulkiisa ugu dambeeyey dhammaystireen guddiga dastuurka ra-iisul wasaare cabdiweli wuxuu sheegay inay wadaan xulidda odayaashii soo xulan lahaa ergada ansixin lahayd dastuurka qabyo qoraalka ah wariyaheena magaalada muqdisho zaynab abuukar ayaa ra-iisul wasaaraha kula kulantay xafiiskiisa waxaana ugu horreyn weydiisay sida uu kusoo dhammaystirmay qabyo qoraalka dastuurka bismillahi raxmaani raxiim waa mahadsantaa adeer waxaa weeye wuxuu soo dhammaystirmay qabyo qoraalkii draftigii u dambeeyey draftigii oo waxuu soo dhammaaday labaatankii bisha sida ku caddayd road mapka waxaa noogu caddaa in abril labaatankeeda lasoo dhammaystiro taa micnaheedu maaha inuu yahay kii kama dambaysta ahaa micnaha waxa weye inuu kasoo wareego guddigii khubarada ahaa ee aanu u xil saarnay in ay dhammaystiraan qabyo qoraalka kabacdina loo soo gudbiyo principluska iyo dadkii kale oo la rabo inay consultations kale lasii wado oo lasii dhammaystiro marka wuuna soconayaa consultationku ilaa laga gaaro bisha may shan iyo tobankeeda amase wada tashigu wuu soconayaa in culimadii lala tashado in ciddi kaleo wax ku daraysa oo eminent somalis oo wax ku daraya ay wax kusii daraan marka wuxuu kusoo wareegay gacanta dowladda iyo iyo culimadii iyo dadkii kaleo scholarska haddii ay jirto waxaa lagu darayaahi in ay kusii daraan kabacdina dee ma dhammaystiro oo waxa weeye waa in kabacdina markii la hordhigo ergada ergada lafteeda ka dooda sida aada socotaana marka dastuur kastaaba wuxuu dastuur finala noqda ama kama dambaysa markii afti lagu ansixiyo micnaheed marka waxaa weeye dadka la fahamsiiyo qabyo qoraalka waa soo dhammaystirmay wixii ah la tashi ilaa laga gaaraya bisha shan iyo tobankeeda waa la samaynayaa kabacdi waxaa ka doodaya ergadii sideed boqol labaatan iyo shantii kabacdi xataa markay ansixiyaan wuxuu noqonayaa provisional constitution amase interim constitution micnaha weeye constitution dastuur maaha axdi constitutionku meel gaar ah buu noqonayaa kabacdi baa marka markii afti wadanku xoroobo dhammaantii nabadgelyo taama la helo dadka census la sameeyo dadka la tiriyo kabacdi marka afti loo qaado markaas ayuu noqonayaa dastuurkii dhammaystir ma waxaa jiro wax kabedelid lagu sameeyey qodobada qaarkood mise dhammaantood waxaa loo daayay sidii ay ugu qornaayeen qabyo qoraalka dastuurka ilaa hadda wax la bedelay ma jiraan hadda waxa weye wuxuu ka soo wareegay guddigii commit of expertskii iyo i f c c da iyadoo de yani muddo soo waday in muddaha soo waday barnaamijkan qabyo qoraalka oo runtii iyagu shaqo fiican kasoo qabtay marka anagu waxma bedeli karno yani cabdiwalahan waxma bedeli karno qofkan waxma bedeli karno waxa weeye in dadkii inta loo bandhigo mathalan culimadii oo kale hadda conseen ka muujiyay meelaha qaarkood ama yani ka muujiyey sisiri ciladaha ku jira dadkan inta dib loo yani laftigooda consultation lala suubiyo markaasi kabacdi loo gudbiyo loo gudbiyo ergada kabacdi ergadu marka ay ka doodaan ansixiyaan micnaha waxaad ula jeedaa in fursad hadda ay leeyihiin dadkii diidanaa qodobada qaarkood oo culummada ay ku jiraan in dib loo soxo qodobadana qaar wax laga bedelo fursadda waa leeyihiin sababtoo ah wadaatashigii weli ilaa laga gaaro shan iyo tobanka may oo ku wareegayo gacanta ku wareegayo ergada ka doodaysay weli fursad baa jirta laga doodi karo wixii loo arko inaysan munaasib ku ahayn dastuur soomaaliyeed ama laisleeyahay waxay ciladayn kartaa diinta islaamka amase somaali customary looga dhaqanka suuban ee soomaaliya dabcan ma ogtahay waxa weeye wixii aan isleeyahay cilad yacni awood aan la qaadi karin waa dood weli waa ka furantah weli waa laga doodi karaa marka maxaad ka damacsan tihiin kuwa gebi ahaanba dastuurkan diidan hadda hadda wata waan diiday keliya micna ma suubinayso waan diiday waxaan u arkaa dee waa un yani dastuurka isbaara loo dhiganayo laakiin dadku haddii ay diidayaan waa inay qodobeen wax ku diidan yihiin kan kanaa ku diidannahay kan kanaa ka fiicnaan lahaa optionkan yani kan kanaa yani ka wanaagsanaan lahaa saan in wax loo dhigaa fiicnaan lahayd dadku waxaa la rabaa inay la yimaadaan fikir waxaan aaminsanahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka ciladaynaya dastuurka waxaan aaminsanay inaysan xataa akhrin oo aysan garanayn waxa uu ka hadlaya iyo wuxuu ka kooban yahay toonna marka waxaan rabnaa dadku inay fursad siiyaan waxaa muddaa laga soo shaqaynayay waxaan gelaynaa marxalad cusub oo kala guur ah dowlad taam ahoo dowladnimo ayaan raadinaynaa in laga baxo kumeelgaarnimada si loo helo dowlad taam oo full governance waxaan u baahnay inaan dastuur leenahay dastuur la-aanna lagama bixi karo kumeelgaarnimadii marka waxaa la rabaa in aan la noqon yani in aan wax la carqaladayne wanaaga laga eego dhanka wanaagsan wax laga eego hadda inay taageeraan haddii kale ay waxa ku dudanyahay ay sheegaan ay ku ciladaynayan mudane ra-iisul wasaare marka haddiiba hadda gacantiina uu ku jiro oo guddigii loo xil saaray ay soo dhammaystireen dastuurka goormaad damacsantiin in codka loo qaado sida ku cad road maabka odayaashiibaa hadda xoolitaankeedaan ku jirnaa oo ay ahayd berita inay isu yimaadaan waxaa laga yaabaa laba beri saddex beri laba beri dib u dhacaan laakiin odayaashii hadda way isu imaanayaan dhaqameedkii kabacdi ayaga waxay soo xurayaan ergadii sideed boqol labaatan iyo shanta ahayd oo ansixin lahayd dastuurka oo ka kooban ka kooban bulshaweynta soomaaliyeed oo dhan ay ka mid yihiin dumarku boqolkiiba soddon ay ku jiraan dhallinyaradu ganacsatada culamaa udiinka madax dhaqameedka ganacsatada diasporada yani ama qurba joogta yani marka laisu keeno markaas kabacdi iyagu ay ka doodaan kabacdina markaa ay ansixiyaan hadii ilaha yiraahdo micnaha shakimaa idin ku jira suurtagalnimada in shan iyo labaatanka bisha may oo aad iclaamiseen inuu dib kaga dhaco may shan iyo tobanka may waxaa isu imaanaya odayaa waxaa isu imaanaya ergadii marka shan iyo tobanka may wey taargetka iyagu wayna isu imaanayaan insha allah ansixintuna maya ansixintu waxay soconaysaa dhowr isbuuc ilaa soddon iyo kowda may waxaan haysanaa marka ilaa shan iyo tobanka oo juun oo ahayd wakhtigii ay lasoo dooran lahaa xildhibaanada laakiin mashruuxu ahaa shan iyo tobanka may ilaa kow iyo soddonka may marka dhinac laga eega arintan ansixinto codka ay u qaadayaan tirada marka ma laga maarmay tii ahayd in cod loo qaado dastuurkan fiiri oday dhaqameedku waxay soo xulayaan ergadii sideed boqol labaatan iyo shanta ahayd iyagu doorkooda kaas weeye keliya halkan marka la yihahdo dastuurka ayana waxay ka mid noqon doonaan ergada sideed boqol labaatan shanta ka mid noqon doonaan laakiin sideed boqol labaatan shanta ansixina sababta waxa weye ayagiiba fiir maadaama aan afti caadiya lagu ansixin karin yani waxaan yani wadciga aan ku jirno daraadiis waxaa la yiri lagu codiyo waxaa lagu yiraahdo ratification by proxy macnaha waxa weeye in lagu codeeyo hab ah ka duwan cod yani codayn toos oo qof walbaaba oo soomaaliya uu codeeyo waataan kuu sheega waxaan ku iri xataa haddii markii loo codeeyo oo yani ergadu ay ansixiso ay u vooddo wuxuu noqonayaa weli wuxuu noqonayaa dastuurku meel gaara interam ah kabacdi markii wadanku xasilo inta cadow haysto laga xoreeyo afti la qaado tirakoob kabacdi markaas la sameeyo afti toos ah marka ayuu noqonayaa dastuurkii kama dambaysta ahaa ee soomaaliya leedahay rajaday leedihiin marka gebi ahaanba arrimahan inay ku meel maraan waxaan aaminsanahay haddii sida dhabta ah loo wajaho haddii sida dhabta dastuurka loo akhriyo haddii wixii mugdi oo shakiga ku jira laysku raaco in laga saaro waxaan aaminsanahay waa fursad mudda hadda ku dhow sideed sana waxaa laga soo shaqaynayey qabiqoraalku mudduu socday wax hadda bilowday maaha yaan laga dhigin wax hadda bilowday iyo aniga ilama bilaaban xukuumaddii ka horeysa lama bilaaban waxa muddo soo socda weeye muddaa laga soo shaqaynayey latashi badan baa la suubiyey welina fursad baa jirta in wixii ka maaragtay khaldan lagu sixi karo kabacdi markaa dadku inta si objective ah oo macquula inta waxu eegaan inay markaas wixii doodaha ay rabaan inay ka keenaan ay ka keenaan laakiin dastuur ma rabo dee waxaa weeye qof aan waxba rabin weeye oon horumar in la gaaro rabin kumeelgaarnimo in laga baxa aan rabinin dowladnimo taama la helo aan rabinin baan u qaadanaynaa ra-iisul wasaare su-aasha ugu dambeysaan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay qoraalka xalay war-saxaafadeedkii ka soo baxay xafiiskaaga waxaa ku xusnaa in dowladihii kaa horreeyey waxyaaba aysan ku guuleysan inaad ku guuleysateen oo fursadaa u aragtaan oo arintan dastuurka in la dhammaystiro gacanta ku haysaan ay tahay marka ma isleedahay fursado badanaa ku saaciday oo waad u aragtaa waxaa keliya maanta xukuumadaada lagu xasuusan kara waxyaabaha kale inay tahay arintan dastuurka way ka mid tahay xukuumadda waxyaa badan baa lagu xasuusan doonaa xukuumadda waxaa lagu xasuusan doonaa xoreynta dalka oo ay shabaab ka saartay caasimadii dalka iyo goboladii kale oo dhanba xukuumaddu shaqooyin badan bay qabatay sababta horta mar walba looga bixi lahaa ee dastuurkan loo dhamaystiri kari waayey anuguna roadmapka yani isugu raacnay waxay ahayd war wuxuu haddii aan wado looga baxo aan la helin frameworkii looga bixi lahaa haddaan la helin weligeed laga bixi mayo lamana gaarayo marka in aanu framework subsan oo layihahdo roadmap aanu marka isla markaasna wakti shaqooyin mucayin ah wakti mucayan lagu qabanayo aan la samaysan see looga baxaya loogama bixi karo marka waxa weye runtii guul bay noo ahayd ku dadaalay in lagu soo dhammaystiro waktigii loogu talagalay waana ku dhammaystirnay insha allah ansixinta iyo sukeenida ergaduna waktiga loogu talagalay ay ku dhammaanaysaa kabacdina dowladnimo taama la geli doonaa ogost laba kun iyo labayo tobanka waxaana geli doonaa jawiga hadda ay waddan ku jiro ama labaatanka sana udambeysa ku jiray jawi aada uga duwa haddii ilaha yirahdo kaasi waxaa uu ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ku-meel gaarka ah brofesor cabdiweli maxamed cali oo u waramayay waryaheena zaynab abuukar oo muqdisho joogta